qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada ballaxaawo ee gobolka gado ayaa bogaadiyey mashaariic horumarineed oo ka socota degmadaas mashaariicda horumarineed ee ka socota degmada ballaxaawo ayaa waxaa ka mid ah dhismaha waddo laami ah garoonka diyaaradaha iyo kuwo kale oo badan oo lagu dhisaya qaab isxilqaan ah qaar ka mida bulshada ku nool degmada ballaxaawo ayaa ka hadla aragtidooda ku aadan horumarka sida weyn looga dareemayo degmada ballaxaawo ee gobolka gado horumar bay ku tillaabsatay waxaa kale oo aan rabaa inaan uga faa'iidaysto eelaboorka degmada balaxaawo wejiga koowaad wuu dhammaaday wejiga labaad baa hadda bilowmay degmada beledxaawo waa xarunta ganacsiga degmada ee gobolka weeye marka waxaa ilaahay mahaddii ah in laamigiina uu gebageba yahay eelaboorkiina uu meel fiican marahayo oo wejiga koowaadna uu dhammaaday wejiga labaadna uu hadda bilowmay midda kale waxaan uga mahad celinahayaa maamulka degmada beledxaawo oo kaalin lixaad leh ka qaabtay isxilqaanka iyo iskutashiga lagu dhisahayo eelaboorka degmada beledxaawo annagoo nool degmada beledxaawo ku nool oo weliba dhallinyartay xoogsatada ku nool ee muruqmaal leh oo dhanka kareetaalayda ah wadda xumaan nahaysi markuu roobka daa meel aan marnaan garan waynay rafaad baa naga qabsaday haddana laambi baa noola dhisi jid wanaagsan baan helnay inta ka shaqaysayna kheyr allaha siiyo maamulka ka shaqeeya arrintaan oo isu keenayna waan u mahad celinayaa ilaahayga subxana watacala oo arrintaan soo abaabulinaya asagana asaa ku mahadsan waxaan leeyahay waa in laga qayb qaata dhismahan la wada waa in lagu garab istaaga ragga maxay aheeda hawsha wada waa in lagu dhibin sida jidka noogula hagaajin lahay annagoo u mahad celinayna raggii hawshaas qabtay amniga iyo wanaagga iyo nabadda ilaahay uuna siiyey ilaahay baan uga mahad celinaynaa alxamdulilah waxaa kaloo aad iyo aad ilaahay subxaana watacaala oga mahadinaynaa waddada laamiga ahayd oo in badan soo socotay ilaahay subxaana watacaala baa ku mahadsan ayadoo dhowr sano soo socotay nabad iyo xasillooni iyo wanaagna ilaahay subxaana watacaala baan uga mahad celinaynaa dhismaha waddooyinka muhiimka ah iyo garoonka diyaaradaha degmada ballaxaawo ee gobolka gado ayaa muhiim u ah adeegyada bulshada ee degmada ballaxaawo ee gobolka gado